kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii kowdii august baa halkan garowe waxaa lagu qabtay shir shirkaas baa lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta sharci dejinta oo legislativeki ah iyo maamulka sharciga oo cadaalada iyo garsoorkii ah iyo fulinta intiiba halkaana lagu asaasay madaxweynihii ugu horeeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed ilaahay haw naxariisto marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dawlad in laga dhiso doodo badan bay gashay xoog ah baa maskaxda loo shiilay waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan fikraddu waxay ahayd soomaaliya sida la isugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo dadka la heshiisiiyo hubka ay iska dhigaan maamul dawligana sameeyaan markii maamulkaa dawligaa meel walba ka samaysmo waxaas marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa ah oo lagu dhisi karaa dawlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dawlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dawlad nabadda ka adag maamulka meeshaas adeegyadii loo baaxdaa loo baahnaayo oo dhan maaragtay soo celisa kadibna intaas aad oo ay dawladahaas ka samaysmeen in hal meel la isugu keeno nidaamkaas marka waxa weeye nidaam federaaliya adduunkao dhan buu ka jiraa dadkaas halkan joogay adduunkao dhan bay baareen adduunkao dhan bay daraasad ku sameeyeen nidaamada ka jira oo dhan bay eegeen waxaa usoo baxay saddex nidaam inay ka jiraan nidaam boqortooye ah nidaam maxaanku yidhaahdaa dimuqraatiga oo la dooranayo madaxda la dooranayo kaa madaxda la dooranaya haddana wuxuu usii qaybsanayaa mid dawlad dhexe oo iyada dalkao dhan maamusho leh oo kii soomaaliya markay xorriyadda qaadatay dalka ka abuurmaya mid ah gobollo madax banaan oo ka madax banaan maxaanku idhaahdaa maamulkooda hoose iyagu i madax banaan oo maamula qolo maxaanku idhaahdaa ku xiran dawladda dhexe hoos taga oo toosu hoos taga mid kaleeta oo jira waxa weeye in dawlad federaal ah oo xubnaha ku jira oo federaal member state-ka ah ay iyagu maamulkooda leeyihiin saddexdii tiir oo sharci dejintii iyo sharci maamulkii iyo xukuumaddii ay leeyihiin oo gudahooda ay ka dooranayaan ama lagalaga magacaabayo oo laga sameeyo midda kale waxa weeye iyadoo la sameeyo confederaal wax la yidhaahdo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe wax yar oo xiriira baa ka dhaxeeya laakiin tan federaalka iyo tan dowladda dhexe xiriir xooglibaa ka dhaxeeya waxaa la cayinayaa oo laysku raacaya laga heshiinayaa awoodaha dowladda federaalka ay yeelanayso iyo awoodaha dowlad dowladaha xubnaha ka ah ay yeelanayaan politically inta laga fariisto meel la isugu yimaado laga doodo wax la xeeriyo laga heshiiyo waa tahay wasiir jurile waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi kun sagaal boqol sagaashan sideedii hadda labaatan iyo shan sana laga joogaa adigoo soo koobaya bal maxaa uga hirgelay puntland maamulkaasi cusub waxii uu ku haminayay muddadaasi uu jiray maxaase caqabada ah oo soo wajahay horta ogow dawlad markii meel ay ka jirto dawladdaasi waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkaa laga sameeyey wuxuu qorayaa dawlad kasta xukuumad ha ahaato baarlamaan ha ahaato shan sano ayaa waktigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran shan madaxweyne oo min shan sano ah madaxweynaha ugu dameeya hadda oo ay ka dhammaanayso janawari sideedeeda baa soo maray dalkan taas macnaheedu waxa weeye dawladahaas madaxweynihii ugu horeeyey cabdullaahi buu ahaa allahu naxariisto madaxweynihii ku xigay cabda muuse ahaa isagana allahu naxariisto maxamed cabdi xaashi baa ku xigay isagana allahu naxariisto doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer faroole ayaa ku xigay oo haddeer senator ah dowladahaas mid walba shan sano shantaas sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u ansixiyey qorshahaa horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walba shanteeda markay dhamaystirtan kale ay ku xigaysay waxaa samaysmay maxaan ku idhaha horumar baa marka asaasmay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyo siintii ah oo korontadii ah wax badan baa ka samaysmay waagaas bilowga ah waxbarashada dugsiye hoose iyo dugsiye dhexe iyo dugsiye sare oo secondaria oo teel teel ah baa ka jiray macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen maanta boqolaal jaamacadood boqolaal macaahid maxadyo maxaan ku idhaahdaa tobanaan xarumo cilmi baaris oo b d r sidaan hadda ad igala hadlayso ay kamid tahay ayaa ayaa abuurmay waa horumar la sameeyey weeye muddadaas waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey dhanka kaabayaasha dhaqaalaha aeroboortka boosaasood baa la dhisay aeroboortkii waxaa la dhisay garoowe aeroboortkii waxaa la dayax jiray gaalkacyo aerobooro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey waxaa la sameeyey deked hindiya oceanka laga sameeyey oo dekedii garaacaas oo aada la socoto intaas la sameeyey waa horumar weeye laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn maxaa sababta aan loo samaynaysaa sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaalo yari dhaqaalo ku filan dalku ma hayn ma helin dibad hadday noqoto wax ka imanaya iyo gudihiisa dakliga kasoo gelaya macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd waxay kaloo ahayd caqabada amniga waxu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadoodoo mid ay shabaab tahay mid ay daacish tahay midna ay tahay burcadbadeedii oo dalka halka kan ay puntland ay xoog uga jirtay ayaa ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaan ku idhaahdaa dhismihiisa caqabadahaas mar kasta oo doorasho ay timaado caqabadaa lasoo gudboonaanaya waxa ma aha gaar u ah ma aha puntland waa waxa adduunka oo dhan ka dhaca markii doorasho meel ay ka dhacayso caqabadahaas waa lasoo gudboonaadaan dimuqratically markii cid la dooranayo waa lasoo gudboonaadaan de puntland exception ma aha yani gaar ma aha puntlandna waxay ka mid tahay dalalka adduunka ka jira oo dhan bay ka mid tahay caqabadaa lasoo gudboonaaday mar kasta oo la dooranayo madaxweyne waktigiisa u dhammaado waktigaas caqabadaa imanaya caqabadahaas dadku halkan dhaqan bay leeyihiin madax dhaqameed bay leeyihiin dad waxbartay bay leeyihiin dad firfircoon bay leeyihiin shacbiga oo u hogaansamaya wax badan oo ah in la xeeriyo xeerarka qaadanaya ayay leeyihiin caqabad caqabadahaa soo kordhay oo dhan waxay wa caqabaday ahaayeen wax u dhimaaya deganaanshaha amniga wax soo saarka dawlad wanaaga dawlad maxaan ku idhaha socodsiinta intaasoo dhanina saameyn bay waxay ku leedahay horumarkii ay uu dalku higsanayay in si fudud loo gaaro dowladda federaalka iyo puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco maxaa khilaafyadan keenaya marka hore mase yihiin maku muuqdaan inay yihiin kuwo la xallin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xallin karaan
horta ogow haddiiba iyadoo dawladdii intay burburdhay dhibaatada weyn oo afrika oo dhan iyo adduunka o dhan ogyahay soomaaliya meesha ay gaadhay dhibaatadii waa la xaliyey dawlad soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka o dhan aqoonsan yahay oo shaqaysa oo laanaheedii oo dhan u dhamaystiran yihiin oo dakligeeda soo saadha inkastuusa ku fileen oo la kabo sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado caqabadahaasna dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad aada u caqli badan waa ka fadhiistaan waa la xaliyaan iyadoo aan dibadda cid looga yeerin halka kan puntland dowladii ugu horeysay oo la dhiso oo dowladaha federaalka ah horankooda ahayd weeye dhismaha dowlad midka soomaaliya oo weli socda aan dhamaystirnay maxaa yeelay dastuurkii aanu digsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynayna silooyinkan oo dhan hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadiisii socotaa intaas dowlad disku socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa kala aragti duwanaantu ma aha negative ma aha kulligeed negative ma aha marbay constructive tahay maxaa yeelay qalab lagu dhixi lahaabaa kala ra'yi duwanaantaas inta la la darso laga laga fariisto la baaro meesha ugu habboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo la isugu iman karo la isku raaci karo calalaqal haddaan loo wada dhamayn aqlibiyadda isku raaci karno baa la gaaraya taasina horumarkii iyo adkeyntii maxaan ku yidhaha dowlad didka iyo horumarkii bay wax weyn ka taraysaa puntland maadaama ay ahayd dowladda ugu horeysay qeyb weyn waxay u muuqanaysaa qeyb weyn bay waxay ka ahayd dowlad didka soomaaliyeed mar walba dowladda dhexe markii ay wadahadallo ay yeeshaan dabcan waxay ahayd qolada u bareeri karta oo khibradda ay leedahay iyo waayo aragnimada ay leedahay wax ku biirin karna waxna ka fixi karna mar walbana waa la soo heshiiyey waa laga soo gudbay oo si fiican bay ku dhammaatay wada horumarkii dowladda iskuba ay ay ku hirgaleen haddeerna hadda khilaaf waa jiraa wax qarsoon maaha laakiin waxaan ku kalsoonahay oo aanu ka shaqaynaynaa in khilaafkaas lasoo afjiro sida ugu dhaqsaaha badan